bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay afarta bisha abriil sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa mar kale albaabada isugu dhuftay idaacadaha shabeelle iyo sky f m oo ka mid a idaacadaha ka howlgala magaalada muqdisho kuwa oo dhowaan dib ugu soo laabtay hawada ka gadaal markii kal hore sidoo kale ay xireen ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya idaacadahaasi muddo kadib ayaa waxaa ka hadlay arrintan wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya taa oo ka warbixisay sababaha ka dambeeyay xiritaanka idaacadda shabeelle iyo sky f m oo labadaba shalay gelinkii dabaalbaabada isugu dhufteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ah ee soomaaliya balse ka hor wasaaradda amniga waa kan mid ka mid a shaqaalaha idaacaddaas oo lagu magacaabo xasan weli abuubakar oo ka hadlaya sababaha ka dambeeyay xiritaanka idaacaddooda iyo sida ay u wajaheen ciidamada markii idaacaddaasi ay xirayeen wuxuuna ka mid ahaa shaqaalihii idaacadda ee ku sugnaa xilligaasi gudaha idaacadda wadayna howlihii shaqo ee idaacaddaasi i tobankii oo dakada dhiman ayaa ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay xarunta idaacadda laba idaacada shabeelle iyo sky f m ay soo galeen annagoo halkaa waktigaa dadka ku sugnaayeen ku jira aniga ciidamada markii ay soo galeen qaba lagumaysan wargelin waa ay nabaareen kadibna waxay bilaabeen in qaabka idaacadda qaar ka mid ah ay baabuurta saartaan kadib waxaan isku daynay waktigaa dhismaa waxaa ku sugnaa agaasimaha wuxuu isku dayay inuu weydiiyo sababta iyo waxay u socdaan iyo ujeedada waxay tahay runtii kumausan guulaysan in waktigaas loo sheego alumada dhamaystiran waxa sidoo kale lala weydiinayay milkilihii idaacadda oo waktiga ay soo galayeen wakti ka horeeya baxay oo la weydiiyey nala dhaheen ama milkilihii sidii ahaataba alaabtii qaar ka mida idaacadda kombyutaraadkii lagu shaqaynayay waxyaabihii kale ayay qaar ka mida la soo baxeen baabuur ayay saareen annagana bacdulmaqrib kadib ayaa anagoo badan baabuur nala saaray kadib waxaana raadiyey xarunta ka jiro oo saldhigo ah sugada gobolka banaadir markii xagga nalagey kadib ayaan xoreysanay oo aan weydiinay saraakiishii ayaasii ula kulmay kadibna waxaan ogaanaa de waxaa labada idaacdood lagu haysto inay tahay waraysi xalay xalay aan dhihi habeen hore ka baxay shabeelle afhayeenka aqraab oo ka hadlayay ka dhacay jaamacadda university gobolka kuqubay dalka kenya marka sababta waxaan ogaanay ay tahay maxaa sii dayseen afhayeenka warkiisa shabaab sababta idaacada idooda weysiinaya markaas ku jirta lagu muqinayo
maxamed yuusuf cismaan waa afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya waxa uu ka hadlay sida iyo sababta ka dambaysa xiritaanka idaacadda shabeelle oo loo cuskanayo inay ay tebisay warkii afhayeenka ururka al-shabaab sheekh cali maxamuud raagac cali dheere ka oo ay deeyeen badi idaacadaha ku yaalla gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya balse labadan idaacadood ayaa dowladda federaalka ah tuhunsan tahay inay ayaga keligood sii daayeen kuwa oo ugu dambayna albaabada isugu dhufteen maxamed yuusuf waxa uu sheegay in horay ballan ay u wada qaateen ciidamada ama hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale idaacadaha madaxa bannaan ee ka shaqeeya gudaha magaalada muqdisho oo labadan idaacadoodna ay buriyeen heshiiskii ka dhexeeyey ee ahaa inaan la tabinin hadalka saraakiisha al-shabaab iyadoona cali dheere shir jaraa'id oo uu qabtay la wada tabiyey dhammaan idaacadaha ku yaalla gudaha magaalada muqdisho marka laga reebay idaacadda ku hadasha afka dowladda maxamed yuusuf waxa uu tilmaamay in haatan ciidamada ay ku daba jiraan ama ay baadigoobayaan milkiilihii idaacadda shabeelle waxaana haatan xabsiga yaalla wariye cabdi axmed cabdi xasan oo ka mid ah wartabiyayaasha idaacaddaasi sidoo kalena ah warsoosaarayaasha iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda shabeelle ninka lagu magacaabo maxamed muuse oo labaduba haatan ay ku jiraan xabsiga hay-adda nabad sugidda ee gobolka banaadir cadda waxyaabaha hay-adaha amniga ay kusoo xireenna waxaa ka mid ahay inay sii daayeen ama ay jebiyeen heshiiskii dhammaan warbaahinta idaacadaha kala gedisan iyo warbaahinta kala gedisan iyo hay-adaha amniga kal hore ku dhex maray magaalada muqdisho kaasoo ahaa inaan la sii dayn waxa wax u dhawaaya dhagaha dadka shacabka soomaaliyeed ay ka mid tahay tahdiidka iyo hanjawaadyaha kooxaha nabadeedka urus al-shabaab ay hawada u mariyaan shacabka soomaaliyeed sidaas awgeed waxaa sidoo kale lasoo xuriyey warkaas ka sheegay mikrofoonka asaga oo aan ka fiirsan wadaniyadna aysan ku jirin runtii sidaa u sheegay ama u dhahaya hadalka guryahaasoo lagu magacaabo axmed cabdi xasan sidoo kale waxaa hayadaha amniga su-aalo kadib ay xabsiga dhigeen agaasimihii idaacadda oo lagu magacaabay maxamed muuse maxamuud sidoo kalena hayadaha amniga waxay ku daba jiraan islamarkaasna doondoonayaan mulkiyadihii idaacaddaas waa midda dembigii lagu galay sida laga yeelayo iyo waxa laga sameynayo waxay u taallaa maxkamadahay u taallaa iyo cadaaladda hayadaha amniga soo qabashada ay leeyihiin waa soo qabteen baaristuna way socotaa markay soo qabtaanna waxay u gudbinayaan laamihii kale dowladda ee ku shaqada lahaa go-aankan ayaa runtii ka gaari doona idaacadda shabeelle iyo sky f m ayaa muddo toddoba bilood oo heewada ay ka maqnaayeen kadib dhowaan ku soo laabtay iyadoona la la soo dhammeeyey dhammaanba dacwadihii loo haystay ee sababay markii hore in hawada laga saaray idaacadahaasi iyadoo haatan aan la ogeen waxyaabaha dowladda ay kula kici karto shabeelle iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ayaad moodaa inuu ka dhexeeya dagaal sokeeye maadaama in badan uu soo laalaabtay xerigga ciidamada ammaanka ay kula kacayaan idaacaddaasi inkastoo haatan aan la ogeyn sababaha dhabta ee ka dambaysa xerigga shabeelle marka laga soo tago sii deynta codka afhayeenka guud ee ururka al-shabaab sheekh cali maxamuud raagac cali dheere dhanka kale waxaa weli xabsiga ku jiro maalintii shanaad wariye ka mida wariyaasha ka howlgalay idaacadda goobjoog oo lagu magacaabo cabdiraxmaan kalgacal kaa oo muddo u xihan ciidamada dowladda federaalk ee gaar ahaan kuwa booliiska kalgacal ayaa waxa uu ku xihan yahay xarunta c i d da ee laanta dambi baarista booliska soomaaliyeed waxaana la tilmaamay inuu dacwad ku soo ogay taliyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir weli lama cadayna waxyaabaha ay tahay dacwadda lagu soo ogay balse waxay sheegayaan laamaha ammaanka inay tahay mid shaki un oo keliya ah baaritaanna uu ku soconaya haatan waxaa xusid mudan wariye kalgacal inuu yahay shaqsi indhoola ah kana mid a warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa muddada loogu talagalay qof in dembigiisa lagu soo caddeeya haatan dhaaftay waana maalintii shanaad oo uu ku jiro xabsiga ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxyaabaha uu xihan yahayna waxay ku tilmaameen waxyaabo shaki ah agaasimaha idaacadda goobjoog oo kami oo ah idaacadda uu ka howlgalayay wariye cabdiraxmaan kalgacal ayaa waxaa u cabdifatax kalgacal ayaa waxaa u sheegay inaysan weli caddeen dembiga dhabta ee loo haysto waxaana agaasimaha oo lagu magacaabo xasan maxamed maxamuud oo warbaahinta la hadlay hadalladiisii ka mid ahaa
waxaa la heray subaxnimada talaadada saddex saac soo guriis ka soo baxayo xarun saydiida ku xiran yahay ilaa haddana informationkiisa oo kiiskiisa oo kala cad ma hayno waxaan sheegaynaa mustaqbalka dhow masalaha ka socda in kala cadaa doono siday noo sheegeen cid sheegayaan baaritaan inay meesha ku hayaan oo ma ahana kolkiisa kaloo fahma waa shaki yar oo soo soo galay fal umaleyna inuu dhacay marka shakigaas oo haynaa waqtida waan ka shabahaynaa waan idinsoo sheegaynaa marka xilliga kala caddaado xeelmar aan ku booqday maalnimadii shalay xabsigan uu wuxuu ii sheegay waa fiican yahay isan wax dhiba qabanin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiga badan wax xornimadiisa uu ku heli doono
sidoo kale wariyaal ka howlgalaya idaacadda goobjoog iyo sidoo kale xaruntii gobolka hiiraan ay ku lahayd idaacaddaasi ayaa ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabasugidda albaabada isugu dhufteen iyadoo sidoo kalena aan weli la xaqiijinin sababta dhabta ee ka dambaysay xerigooda muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalk ayaad u moodaa inay ku howlan tahay qabashada iyo sidoo kale xerag joogta oo ay kula kacayaan warbaahinta madaxa bannaan iyadoo dhowaan la filayo baarlamaanka soomaaliya inuu meel mariyo sharciga saxaafadda iyo dowladda kala hagaya kaa oo weli aan lagu guulaysan in la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya maadaama baarlamaanka uu ku maqan yahay fasaxa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer booliska waddankaasi kenya ayaa gacanta ku dhigay ilaa iyo afar ruux oo lala xiriirinayo inay qayb ka ahaayeen dadkii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay jaamacadda gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ciidamada ayaa waxa ay tilmaameen in dadkani la qaqabtay laga qabtay gudaha jaamacadda xilli la sheegay inay dad la dhuumaalaysanayeen waxaana ciidamadu ay sheegeen haatan in baaritaanno ay ku soconayaan raggan dadkan la qaqabtay ee iyagu lala xiriirinayo inay qayb ka ahaayeen falalkii amni darro ee ka dhacay jaamacaddaasi ka oo ay ku nafwaayeen boqol afartan iyo toddoba ruux oo ay ku jiraan sidoo kale afartii ruux ee goobtaasi weerarka ku qaatay iyo dhaawacyo gaaraya ilaa iyo siddeetan dad ka badan ciidamada kenya ayaa wada howlgallo iyo baaritaano ay ku sameynayaan nawaaxiga jaamacadda iyo gobolka waqooyi bari iyadoona weli la baadigoobayo dad lala xiriirinayo falkaasi ka dhacay jaamacaddaasi waxaa maanta xiran gebi ahaanba qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona sababtu ay tahay in dadka iyo gaadiidkaba loo diidayo waddooyinka qaar sida wadnaha soddonka iyo sidoo kale waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ayaana sheegin sababta ka dambaysa xirnaanshaha waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho iyadoo aan la sheegayo inay soconayaan goobaha qaar baaritaano ciidamadu ay samaynayaan kuwaas oo lagu xaqiijinaya ammaanka wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabana waxa ay tilmaamayaan inay soconayaan baaritaano la xiriira dhanka ammaanka iyadoona la baadigoobayo dad muddooyinkii lasoo dhaafay lagu eedeynaya falan amni darro ka dhaca gudaha magaalada baydhabo iyo dilal qorshaysan sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo lagu magacaabo mahad cabdiraxmaan oo ka tirsan magaalada baydhabo ayaa waxa uu tilmaamay in baaritaanadu ay yihiin kuwa ciidamada ay ku xaqiijinayaan ammaanka iyo ka hortegista falalka dilalka ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya halkaasi maadaama isbuucan gudihiisa lagu dilay dad kor u dhaafaya ilaa iyo shan ruux gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan degmada marke ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu wadaa maanta inuu soo idleeyo shir dib u heshiisiin ah oo halkaasi muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconayay kaasoo lagu dardargelinayay in lagu dhexdhexaadiyo beelaha wadadega deegaanadaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya abasuufi ayaa waxa uu ka warbixiyey socdaalka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose ka oo ku qotoma sidii madaxweynaha uu kaga qayb qaadan lahaa xaqiijinta shirarka dib u heshiisiinta ee ka soconayay muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo ka mida deegaanadaasi halkan waxaan kuu sheegay madaxweynaha socdaalka uu soo socdaalay kuurgalid kuurgalid heshiisintii ay ka bilaabatay degmada afkooyi bishii hore marka waxaa loo kuurgalaa in qodobyada ama fiiska sagaalka qodob ah wixii ka suurgalay inuu arko kow secondly wuxuu kaloo sameynaya kuurgalida waxay wuxuu socdaal kasoo bilaabay magaalada baydhabo wuxuu muqdisho muqdisho abdo abdoy number konton number konton number lixdan socdaalka waa soo hashalayto meelaha u soo waa lagu soo dhaweeyey maqle muuqaal idaacadihi caalamka kuwa international iyo maxalli weyna la socdeen marka ilaahay markaan imaana markale si wanaagsan lagu soo dhaweeyey maantana waxaa la gudagelay wada hadalka macnaha dadweynaha warkii iyo oad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo maanta u sabti ah waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinaya anigu ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh